wallaahi marka hore aada ugu faraxsanahay inuu gobolka banaadir iyo maamulkiisaba ay si fiican noola qayb qaateen gurigeena ina dib noo kugu soo celiyo ma garan haye gurigiin xaguu ku yaalaa gurigeena wuxuu ku yaalaa degmada wafiigle eka suuqa xoolihii hore ee degmada wafiigle marka m yaa idinka haystay
waxaa nagu haystay cid kalaa nagu haysata ma garan haye dhulka dhulka aniga ku dhasha waayo hooyadeena lixdan iyo sideedii ay heshay canshuurtiisana ay bilowday toddobaatan iyo labadii ma garan meeqa sanaa la haystay dhulka marka
maya waanu waxaan mana ku waanu ku haysta dhulka annagaanu ku haysta dhulka ma garan ha yaa marka meeqa sanaa laydinku haystay camal waxaanu ku haysta todoba sano muddo ah haye todoba sano oo muddo ah oo dhulkaasnu ku haysta annaga
toddoba sano marka ma dacwoonaysiin ha toddobadaas sano waa dacwooneynay waxaana markhaatiyaal noo ahay mar walba na garab taagnaay dhalinyaradii xaafadda uqaasha xaafadda xataa guddoomiyii degmada hurdhigle ee ugu horeeyey oo degmada hurdhigle guddoomiye ka noqdaa markhaati ka ahay waxaa kaloo markhaati ka ahay deris aada u fara badan oo reer xasan cali gaabo ay kamid yihiin oo ciid muctarifo xaafadda laga yaqaan ah cid kaloo reer bashiir oo dhaho dhammaan dhalinyaradii reer hurdhigle iyo dhammaan duqooyiga dumarka haweenka degmada hurdhigle intaas dhan markhaatiyaale noo ahayn marka gartaan way kala bixi weyda muddo todoba sano ah waxaana u mahad celinayaa maanta oo guddoomiyaha gobolka banaadir yarka yuusuf la yidhaahdo oo arrinta maqlay oo kabacdina si fiican nogala qayb qaatay iyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka gobolka banaadir waxaana leeyahay hambaliyo shaqo aa noo qabatan shaqo aada u fiican wahay haddana gurigeeni waa dhisanay ma garan gobolka banaadir ee duqa magaalada ah kadibna waraaqaheeni iyo dukumentiyadeenni markii la arkay saas darteedu arrinteeni noogu fududaatay waxaana leeyahay hambalyo wallaahi inaan been kuu sheegeyn ma aaminsinin macnaha shaqo intaan la-eg in maanta lii qabaayo ma garan
waayahay marka caddeemo ku filan miyayna haysan maxaa dhacay sharciga ee ee haddii caddeemo ku filan aada haysataan muxuu wax idinkugu qaban waaya shaqaa sharciga nagu filanna waa haysanay markhaatiyaal maaragtay oo xaafadii oo dhan ah geeska gees oo dal iyo dibad xataa dad markhaatiyaal ka ah way jireen ma fahamti dal Ay.
gudaha iyo dibadda oo booskaas nalaku yaqiin weligeena nalaku aqoon jira